الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وجميع ما تقدم من أقسام المقبول نقبل لبن هالكاد وجميع ما شيء دمانتي استقدم صهر مري من أقسام المقبول حاله كميديا تحصل وصوح حصل فائدة تقسيمه لقيبنتي سفائدة ديدا باعتبار مراتبه مراتبتي سفيرة ديدا الله قيبيه عند المعارضة استعارض أكتيد والله أعلم أحاديث مقبول كا وحن سوء أغاني مراتب إليهين مركا لفيريا كتبت أي كيالين إلى تضبا مرتبا أصوى قيبنا بخاري مسلم كوا إسكوا فقين بخاري كريا مدو وريي مسلم كريا مدو وريي مد أن بخاري مسلم مدنور لكن على شرط البخاري ومسلم كسوغان مد على شرط البخاري كسوغان مد على شرط مسلم كسوغان يا مد خارج كلمة kitaabna ku sugan labadoodii shardina midna aan wadan toddobadaasay ahaayeen xaggaas waa xagga kutubta marka la fiiriyo xagga kaleetana waxaan soo ogaanay saxiixun lidaatihi saxiixun liqayrihi xasanun lidaatihi xasanun liqayrihi waxaasoo dhan maraatibay ahaayeen dhammaan xadiid maqbuulahee ka dhexeeya magaca ka dhexeeya waa xadiid maqbuula xadiid maqbuula intaas waa ka dhaxaydaa laakiin kala tagsanaanta ay kala derajo sarreeyaan goormay faa'iidadeedu soo baxee waxay soo baxaydaa markaa laba xadiid macnahoodu xagga daahirka uu istacaardo laba xadiid haddii xagga daahirka ay istacaarudaan horta hal maada waa inaad ogaataa ma jiraan laba aayadood oo istacaaruda xaqiiqa ahaan mana jiraan laba xadiis oo saxiixa oo istacaaruda oo aan midna ahayn naasik midna mansuuq ahayn ma jiraan laakiin waxaa laga hadlayaa cinda almujtahid qofka mujtahidka agtiisa ayaa waxaa dhici karta inay iska tacaarudaan oo ay u arko mujtahidku markuu fiiriyo labadan daliis in istacaarudayaan inuu u arko sidaasaa dhici karta sidaasaa dhici karta marka labadan daliil inay istacaarudayaan mujtahidku inuu u arko sidaasaa dhici karta marka ay timaado isticaarud markaasaa maraatibtii darajada xadiiska maqbuulkaa markaasay wax faa'iidayna ee marka kale dhammaan waa maqbuul waa lagu wad camal fala ama kan wax xoog badnaado ama kan xoog yaraado marba hadduu darajo maqbuul gaaray waa lagu camal fala waa lagu camal falaa asuusan mansuuq ahayn laakiin maskii tacaarud yimaado labadan xadiis daahirkooda inuu iska hor imaano loo arko waa markaas marka maraatibtii la fiirina maraatibta fiirinteedana waxbaa ka horeeya laba xadiid oo maqbuula markay istacaarudaan xagga daahirka oo uu arko mujtahidku in istacaarudayaan khuduwaadka soo socdaa la qaadaa kow asagaa sheegi doono labo saddex khuduwaadkaasa la mara wa jamiicu maa shay dhammaantii istaqadama soo hormaray min aqsaamilmaqbuuli maqbuulka aqsaamtiisa xaal uu yahay taxsulu waa soo xasila faa'iidatu taqsiimihi la qaybintiisa faa'iidadeeda biictibaari maraatibi maraatibtiisa fiiradeeda loo qaybiyo cinda almucaaradati istacaarudida agteeda wallaahu aclam uma almaqbuulu marka sida loo qaybina waxay tahay marka laba xadiis uu u arko mujtahidku inay xagga daahirka istacaarudayaan kow waxa ugu horeeya oo uu fiiriyaa waa in labadaas xadiis la jamciyo labadaas xadiis in la jamciyo aa ugu horeyda hadday laba daliil yihiin waana laba daliilo kale laba xadiis keliya maaha in la jamciyo in la jamciyana macnaheeda waxaa loola jeedaa in kana lagu xambaaro man macne iyo meel gaara kana meel kale lagu xambaaro oo la yidhahda kana markii sidaas arrintu tahay uu ka hadlaa kanuna marka arrintu sidaas noqoto sidaas weeye sidaas weeye jamcis isagoo suurtogelaya dariiq kale ma banaana xataa naski lama aadi karo ma banaana sababtoo qaacidadaa waxay tahay icmaalu daliilayni wlaa min ilqaa'i axadihimaa labadii daliil oo lagu wada la wada camal siiyo ayadaa ka habboon in mid ka mida la ilqeeyo haddii uu suurtogeli weydo marka jamcintu waa tilaabtii koobaade waxaa la raadinayaa taariikhda markaas oo tilaabta labaad waa in taariikhdii la raadiyo oo la aado labadan daliil midkii horreeyey waa in la raadiyo haddii taariikhdii la helo si cadna ay isku tacaarudayaan midkii horreeyayaa mansuuqa midka dambeeyaa naasiqa saasaana loogu dhaqmaya haddii taariikhdii la waayo waa tilaabta saddexaad markaasaa waxaa la aadaa maraatibtii lasoo maray yaa xoog badan markaasaa la kala rajaxa markaasaa la kala rajaxa waxaa la leeyahay kaa xoog badan kan xooga badana la qaadanayaa midka laga xooga badan yahana waa laga tegaya haddii waxyaalaha wax lagu kala rajaxana ilaa boqol iyo afartan culammada gobol a gaarsiiyeen wixii wax lagu kala rajixi jiroo dhan hadday suurto geli waayaan oo la waayo oo wax ay ku kala saa'id yihiin oo ay ay mid gaaruhu martaba gaaruhu leeyahay la waayo afar darajada ugu dambaydaa la gaaraa oo ah mujtahidkaas asagu inuu ka tawaqufo inuu ka tawaqufo mujtahid kale uu caddaa doontaa ee laba nas oo weligood culummadu ka wada tawaqufeen ma jirto ee mid kale u bixi doontaa isagu waa inuu ka tawaqufo marka afartaas martaba la maraatiyuu sheegaya xaafid uma almaqbuulu xadiidka maqbuulka yanqasimu waa qaybsamaa aydan noqosha ilaa macmuulin bihi mid lagu camal falo wa hayri macmuulin bihi iyo midaan lagu camal falin xadiidkii oo maqbuul ah a wuxuu u qaybsamaa mid lagu camal faloo maqbuul ah iyo midaan lagu camal falin labadaas u qaybsamaa isagaana kuu sheega sababta liannahu xadiidku in salima hadduu ka nabadgalo liannahu xadiidka maqbuulka in salima hadduu ka nabadgalo min almucaaradati tacaarud hadduu ka nabadgalo ey lam yati hadduusan imaan khabarun khabar khabarkoo yudaadu lidkuho ka soo horjeeda fa huwa kaasu almuxkamu waa muxkam waa midka lagu camal fala waa muxkam waana lagu camal falaa markaas wa amhilatu miaaladiisuna kaiiratu waa fara badantao lama tiri karo waa fara badan yihiin lama tiri karo midka muxkamkaa ee wax daliil ah oo caariday aan la haynin kaas lama tiri karo kaas waa maqbuul oo muxkam ah wain curida haddii la caarido oo daliil kale uu caarido falaa yakluu shaaniga iyo arrinku ka marnaama imaa an yakuuna inuu yahay mucaariduhu midka caariday maqbuulan kula aqbalo maqbuulkaasoo milahu asagoo kalea ow yakuuna inuu noqdo marduudan kula ridiyey haddii la caarido la arko xadiis caaridaya arrintu laba kam waxba kama dhaxaydo xadiidka kaloo caariday inuu yahay xadiid asaguna maqbuula iyo inuu yahay mid marduud ah mid marduudu hadduu caariday oo daciif ah haddee ta'iir ma leh kan maqbuulkaa la yskaga camal falaa kan marduudkaana waa la yskaga tegaa wax qiimaala ma leh midka marduudkaa taiirna maleh saamaynna ma leh laakiin haddii uu caarido mid kale oo maqbuula waa markaas marka afartii tilaabo la qaadi doonaa wain curida haddii la caarido xadiidka maqbuulka falaa yakluu arrinku ka marnaama imaa an yakuuna inuu noqdo mucaariduhu midka caaridaya maqbuulan kula aqbalay maqbuulkoo milow asagoo kalea ow yakuuna inuu noqdo marduudan kula ridiyey fahaani midka labeeya oo xadiis haabita oo mid marduuduhu caariday laa ahara lahu wax raada uma sugnaan haba qiima male caarididiis waa la iska tega midkan oo sugana lagu camalfalaa maxaa yeelay lianna alqawiya midka xooga badan laa yu'ahiru ma saameeyo fiihi qawiga dhexdiisa mukhaalafatu daciifi daciif khilaafidiisu ma saamaydo wax saamaynaya wax reeda kuma leh ee waxaa lagu camal falayaa midkaas qawiga ah wain kaanat ilmucaaradatu mucaaradadu hadday ku sugnaato bimilihi midkan maqbuulka mid la mid ah bimilihi waxaa loola jeedaa waa maqbuul kale xadiiskan maqbuulka mid kaloo maqbuul ah caariday waa caaridan waxaa loola jeedaa xagga macnaha ay tusayaan inuu iska soo horjeeda saasa loo arka xagga daahirka oo kan haddaad ku camal fasho kanaad ridini haddaad kan ku camal fashona kanaad ridini kaasaa loola jeeda mid haddaad ku camal fasho midka kalead ridini hadday marka taas ay timaado oo mid xadiidka kaloo caariday uu maqbuul yahay falaa yakhluu arrinku ka marnaama haddana laba mid laba mid ka marnaama in labada la jamci karo lagu wada camal fali karo oo midba xaalad lagu xambaari karo oo la dhihi karo kanna waxaa loola jeeda markay sidaas arintu tahay kanna waxaa loola jeeda markay arrintu sidaas tahay in lagu wada camal fali karo iyo inaan lagu wada camal fali karin oo la jamci karin labadaas waxba kama dhexeeyaan marka la jamcinayana jamac maqbuulaha la rabaahe tacasuf iyo qardajeex lama rabo iska dheh ee waxaa la rabaa jamcin la fahmi karo oo kanna in sidaas loola jeedo waa in loo helo qaraa'in iyo calaamado kana in sidaas loola jeeda waa in qaraa'in kale loo helo sidaasaa la leeyahy wain kaanat ilmucaaradatu mucaaradadu hadday ku sugnaato bimili maqbuulka mid lamida falaa yaqluu arinku ka marnaa maa imaa an yumkina inuu suurtogalo aljamcu jamcin bayna madluulayhimaa labadooda macno la jamciyo bikayri tacasufin qardajeex la-aan tacasuf waaa la hah hadal aan wada haysan wey baabuurka hadduusan wada haysan waa iska qardajeexayso maaha waxa wey waa hadal aan haysan adilo iyo qaraa'in uu ku socdo marka jamcin maqbuula oo aan ahayn hadal layska yidhi waa in lagu jamciyo inay suurtagal tahay iyo inaysan suurtagal ahayn labaday midta imaa an yumkina inuu suurtagalo aljamcu jamcin bayna madluulayhimaa labadooda macno la jamciyo bikayri tacasufin qardajeex la-aanna la jamciyo owla iyo inuusan suurtagal ahayn in la jamciyo labadaas wax kama dhexeeyaan fain amkana aljamcu jamcintii hadduu suurtagalo fa huwa nuucaasu annawcu waa nawca nawca almusamaa lagu magacaabo mukhtalif alxadiid waxaa la mukhtalif alxadiid daad maqasho mukhtalif alxadiid macnaheedu wuxuu yahay waa laba xadiis oo daahirka inay istacaarudayaan oo iska hor imaanayaan u eg oo la suuriyey ictiraadkii iyo tacaarudka mukhtalif alxadiid saasaa la yidhaha waa laba xadiid oo inay istacaarudayaan daahirkooda u ekaa laakiin a'immadii ehelka u aha inta ka shaqeeye inay suuriyeen tacaarudkii waana iswaafajiyeen mid walba macno gaaray ku xambaareen kaasaa waxaa la yidhahdaa mukhtalif alxadiid ومثل وقو كمثالي له مختلف الحديث كابن صلاح بحديث لا عدوى عذر اسكو قدبين ما جرتو ولا طيارة باسيسنا ما جرو شيء باس اسكوتا ما جرو عذر اسكو قدبين ما جرو البخاري مع حديثي حديث كاس مركب حال لك فهمه ظاهرك عذر قف قبا اما حو نيف قبا قف شيء كله هدود دهو عذرك وما قدبيو اه عذرك وما قدبيو cudur laysku gudbiyo ama la isqabadsiiya ma jiro xadiiska saasaa laga fahma maca xadiii firaka carar min almajduumi qofka juudaanka qaba firaaraka ka firaarika cararidaadoo kale min alasadi libaax aad ka cararto qof juudaan qaba haddaad aragto libaax saad uga cararto uga carar iyo ku qabadsiin juudaanka kana xaa laga fahmaa in laysqabadsiinayo cudurka saasaa laga fahmaa marka ibnu salaax labadan xadiis oo kale uu ku miaaliyey oo laba xadiisood muddo daahirka labada macnay tusayaan in iska soo horjeedaan oo xadiidka horena uu tusaa inaan qof qof curda qabadsiiyo ama shay shay cudur qabadsiiya uusan jirin kan dambena aada moodo inuu tusaa in la ysqabadsiiyo xanuunka labadaas xadiis waana uu jamciyey waana jamciyey musalax jamac weliba maqbuul ah oon tacasuf ahayn bal la dhihi karo wa axsanu ljamci inta lagu jamciya kan ugu fiican ku jamciye وكلاهما لبداس حديثنا في صحيح صحيح البخاري ku sugan ah labadood bal isku xadiisayba ku soo arooreen isku xadiisayba ku jiraan labadood hal xadiis isku jiraan ba oo hal mar aan nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam wa dhaahiruma dhaahirkooduna at-taarud wa isku rimaad bukhari meela badan uu ku soo arooriyay laakiin kitaabu dibbi baabul judam baabka judamku labadood hal xadiis ku keen ah baabka judamka oo ku keenay waxa weeye abu hurayra wuxuu yidhi nabigu wuxuu yidhi laa cadwaa walaa diyarata walaa haamata walaa safara wafira min almajduumi kamaa tafiru min alasad ka bukhaari ayaa hal xadiis labadoodii ku soo saaray muslimna waa soo saaray wuxuu yidhi marka ibnu salaax wa wejhu ljamci qaabka loo jamcina baynahumaa ana haadihi alamraada cudurada cuduradan laa tucdii ma gudubto biabciha dabiicadeeda cuduradu ayaga dabcigooda iskagama gudbaan oo qof tiibisho qabaa haddii aad la fadhiisato tiibishadu bikayri idni illaah intay iska soo gudubto kuguma dhici karto ma dhacaydo taas ha ka yaabi geela neef cadho qabaa hadduu hal kaloo cadho qabta ku hiigto ama uu biyo la cabo bikayri idni illaahi cadhadu caladuul iskama soco karto cudurku asagu dabcigiisa kuma socdo ma ku socdo ana haadihi alamraada cuduradan laa tucdii ma gudubto biabcihaa laakin allaha allah subxaanahu nuqsaan iyo ceebaan ka fogayna wa tacaala waa sarreeyaahe jacala asagaa ka dhigay alleh mukhaaladata almariidi qofka jiran dheehidiisa ama shayga jiran iska dheh qofka kaliya maaha mukhaaladata almariidi midka jiran dheehidiisa bihaa bilamraadina ku jiran lisaxiixi mid caafimaad qaba uu dheeho a alle wuxuu ka dhigay sababan sabab sababkoo liicdaa'ihi cudurka cudurka gudbidiisa u sugnaaday salafkaasoo liicdaa'ihi mariidka gudbintiisa u sugnaaday maradahu jiradiisa u gudbiyo ilaahi weyna subxaana wa tacaala a sabab wuxuu ka dhigay shay jiran shay kaloo caafimaad qaba markuu dheeho dheehiddaas uu alla sabab uga dhigay xanuunka inuu gudbiyo saasaa ilaahay sabab uga dhigay alla sabab uga dhigay jacala ilaah wuxuu ka dhigay mukhaaladat almariidi mid jiran dheehidiisa bihaa cuduradaas ku jiran bihaa bilamraadi ku jiran lisaxiixi mid caafimaad qaba hadduu dheeho alla wuxuu ka dhigay dheehidaas sababan sabab liicdaa'ihi icda almariid kii jirana inuu gudbiyo maradaw jiradiisii uma qad yatakhallafuu inuu gadaal maraa la arka daalika icdaagii iyo gudbidii can sababii sababkiisa inuu ka gadaal maro waxaa dhici karta sababtii inta la helo haddana in musababkii la waayo liasbaabin ukhraa ow limawaanic asbaab kalaa diide saas darteeda qof kasta oo qof jiran u tagaa ma jiradaa maya dadka tiibishada qaba dad badanaa u kulma boqol qof hadday la kulanto waxa dhacda mid kaliya inuu ku dhaco cudurrada la leeya aad si khataray u faafaan waxa weya waxaa dhacda boqolaal qof inta qofkan u timaado inuusan cudurkii u gudbin ee qayb yar uu gudbin marka iyadoo sababkii joogo in musababkii la waayaa la arkaa liasbaabin uqraa aw limaanicin ilaa shayga waa marka la helaa sida haalibkaa waa in sababkana la helo maanicna la waayo marka arrin maanica ilahay inuu ku dafciya dhacdo uma qad yatakhallafu inuu gadaal maraa la arkaa daalika icdaagi gudbidii inuu gadaal maraa la arkaa can sababi sababkiisiio mukhaaladada inta la helo oo shaygii jireen shay caafimaad qaba dheeho haddana inaan la araga dhacdo oo arrinta la waayo kamaa fii khayri sida qayrkiisba ku sugana min alasbaabi ah waxaylaha kaloo asbaabtaaba inta sababkii la helo musababkii la waayo waa la arka kadaa sidaasuu jamaca ku jamciyey baynahumaa labada xadiis ibnu salax tabacan xaaluu raacaya tabacan mutaabican xaaluu yahay midkii raacaya ligayrihi waana axsanu ljamci xaafidkula kama khilaafi doona kaas ibnu salaxana ku leh xaafidku wuxuu yihi walwlaa sida habboonaashada badan filjamci jamcinta ku habboonaashada badan an yuqaala waa in la yidhaah ina nafyahu nebiga diididiisa sala allahu calayh wasalam lilcadwaa cudur isqabadsiinta uu diiday baaqin nafyigaasu baaqiyuu ku yahay calaa cumuumihi horta alfaad caamuu ku soo arooray cumuumkiina baaqiyuu ku yahay wax taqsiisa male saasaa la leeyahy waqad saxa waxaa ansaxay qowluhu nabiga qowlkiisa alfaadi umuumkaed kutusa alfaadi cumuumkahayd uu kutusa waqad saxa waxaa ansaxay qowluhu nabiga qowlkiisa sala allahu calayh wasalam oo uu nabigu yidhi laa yucdi ma gudbiyo shay-un shay shay-an shay kale shay shay cudur u gudbiyaa ma jiro shay-una waa nakira fii siyaaqi nafyi tacum hal shay oo cudur gudbiyaa ma jiro sidaasuu baaqi u yahay yidhi cumuumku wax laga qasisayna ma jiro waqad saxa waxaa ansaxay qowluhu nabiga qowlkiisa sala allahu calayh wasalam oo uu yidhi laa yucdi ma gudbiyo shay-un shay shay-an shay kale ma qabadsiiyo iyo wa qowlu nabiga qowlkiisa sala allahu calayh wasalam oo uu nabigu ku yidhi liman ninkii caaradahu nabiga mucaaraday biana albaciira wuxuu ku mucaaraday biana albaciira neefka geelaa neefka al ajraba cadhada qabo yakuunu wuxuu ku sugnaanaa fil ibili geel asaxiixati caafimaad qabta fayukhaaliduhaa waa dheeha waa dhex galaa fatajrabu cadhadiya ku dhece midaa yidhi markii nabigu sheegay inaan cudur laysqabadsiin uu yidhi waxaan hadde haynaa oo aan aragnay waxaan haynaa oo aan aragnay neef nin reer baadiyaahu ahaa markii nabigu hadalka uu yidhi laa yucdii shay-un shay-an nin reer baadiya inta istaago wuxuu yidhi rasuulka allow maxay tahay dhibic yar ama in yar oo cadho ka mid ah aa neef geela faruurta uga taalla ama saynta markaasay geel fara badan ay dhex geleen dhammaan cadhadiya ku dhaceen hadda taas waxay tahay adiga le cudur laysma qabsiiye hal hal neefoo qaalin ka mid a ay faruurta cadhada uga tiile ama saynta geel badan u dhexgelaa dhammaan cadhaa ku dhaceen ka waran taas saasuu ku yidhi nabigu wuxuu yidhi faman ajraba alawala kii hore yaa ku riday cadhada geelu iska caafimaad qaba oon geela kale ku darmin aa neef ka mid a cadho lagu arkaa haye kaas hore yaa ku ridoo qabadsiiyey allah ku bilaabay kan dambena allah ku bilaabay saasuu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam marka taas maxaa ilaa mogta cudurku isqabadsiin kaliya kuma yimaado kuma yimaado soo maaha marka waa soo gaabiyey lafdigan uu sheegayo xaafidku saxi bukhaarigu ku yaala lafdigaas dheeroon sheegayana axmed ibnu xambal ayaa wariyey min xadiis cabdillahi bn mascuud wa qowlu nabiga qowlkiisa sala allahu calayh wasalam nabigu uu ku yidhi liman caaradaw mid mucaaraday biana albaciina neefka geela al ajraba cadhada qabaa yakuunu wuxuu ku sugnaanaa fi libili saxiixa geel caafimaad qaba fa yuqaaliduha waa dhex galaa fa tajrabu waa cadhoobee xayu meel ayuu nabigu yidhi radda uu ridiyey calayhi reerbaadiyahaas biqowlihi faman acda alwala ninkaas reermiiga nabigu wuxuu ku yidhi kan horey ya cudurka qabadsiiyey geel tiro badan meesha iska joogaa geel kale asagoon ku darmina hal neef cadha ku dhece yacni wuxuu ula jeedaa uu yidhi xaafidka fasira xadiiska yacni nabigu wuxuu u jeedaa ana allaah allah subxaanahu nuqsaan iyo ceebaan ka fogayna wa tacaala waa sarreeyaahe ibtadaa asagaa ku bilaabay bidaalika jarabka iyo cadhada fi haani neefka labaad kama ibtadahu siduu alla ugu bilaabay fil awali neefka hore wuxuu leeyahay macnuhu waxa weeye markii neefkan cadhada qaba neef caafimaad qaba uu la noolaado cadhadu kan kale ku dhacdo kan dambe cadhadu kii hore ugama imaan ee sidii ilaahay mid hore ugu bilaabay uu kanna ilaahay ugu bilaabay isagoon kaas qabadsiin mid caruurtiibsha qaba guriga jooga caruur kale tiibshu ka dhacee caruurka hore allah ku bilaabay tiibshada isagoo cid tiibsha qabta arag caruurkan kalena allah ku bilaabay ee maahan cunuga kalea qabadsiiyo ku qofcay maaha saasuu xaafidku uu marsiiyey halkaasuu ka ma wa ama almru waayahay maxaa nabigu u amray in laga cararo kan juudaamka qaba daan isqabadsiinu jirin iyadana waa ka jawaaba xaafidku wa ama alamru amarka nabigu amray bilfiraari cararidda min almajduumi mid juudaam qaba laga cararo fa min baabi sadi daraa'ic albaabka awdidiisa baabkiis weeye albaabada oo dembigu ka imaana a dadka nabigu ka xidhaay oo wuxuu leeyahay nabigaa caddeeyey ina cudur laysqabadsiin waxaa dhici karta qofkan inuu dheeho qof cudur qaba kadibna cudurkii isagonkaasu qabatiin ilaahay ku rido maxaana la rabay in la caqiideeyo wuxuu le xaafid waxa la rabay in la caqiideeyo cudur laysma qabadsiiyo ilaa nabigaa sheegaya waxaa dhici karta marka mid jiran tala noolaato in jiradii kugu dhacdo dadan ka cararin kadibna caqiide qaldan aad caqiideedo oo isira kaasaa ku qabadsiiyey halkaasna dembi aad ku dhacdo marka si dembigaas aan qofka ugu dhicina albaabka nabigu xira oo leey mar marka hore ka fogow dembigaas si aan qofka ugu dhicin wadadii dembigaas uu qofku kula dhici lahaa wadadii xira nabigu sala allahu alay wasalam saasuu leey wadadii xira waxaa dhici karta adoo caafimaad qaba mid jirana u tag xanuunkiyaa kugu dhacay qalbigeed marka xaa kaaga dhacay malaha qofkaana ku qabadsiiyey qofkaan wax ma qabadsiiyana horaa nabigu u yihi sala allahu alay wasalam marka caqiide qaldanaad caqiideeda soo maaha waa dambowda dembigan xaa marka sabab u ahaa qofka jiranaad u timi soo maaha war intaadan dembi ku dhicin marka hore albaabkii dembi kaaga imala ka fogow ka carar qof juudan qaba saasaa nabigu uleeyahay ee cudurna laisqabadsiina maaha wa ama alamru amarka nabigu amray bilfiraari cararidda min almajduumi midka juudaamka qaba laga cararo fa min baabi sadi daraa'ic wadooyinka xididooda baabkeedi weeye lianlaa yatafiqa si uusan ugu xasilin ay lianlaa yaxsula si uusan ugu xasilin lishaqsi qofka alladii qofka yukhaaliduhu uu dheehayo shay-un shay shaygoo min daalika judaamkii ka mid ah ama jiradii ka mid ah min almarad iska dheh lianlaa yatafiqa ay lianlaa yaxsula ittifaaqa wuxuu isticmaalaa xanuunku qofka ama shayga kale kama soo gudbino waa iskaga dhacay oo ilaaha ku qadaray ibtidaa'an saas uu isticmaalaa ittifaqada lianlaa yatafiqa si uusan ugu soo xasilin lishaqsi qofka alladii qofka yukhaalidu uu dheehayo shay-un shay shaygoo min daalika maradkii ka mid a bitaqdiirillaahi uu ku dheehayo tacaala alla waa sarreeyahay ibtidaa'an asaguu ku bilaabay ee kaas kama soo gudbin alle alle asaguu ku bilaabay laa bilcadwa gudbintii cudurku kulama dhicin gudbintii almanfiyati oo la anfiyey fa yadunnu qofkii ilaahay iyadoo cudurka iskaga riday oo isaga ku bilaabay fa yadunnu qofkiiyaa wuxuu malaynaa anna daalika maradku bisababi mukhaaladatihi dheehiddiisa sababteed inay tahay fa yactaqidu wuxuu caqiidaynaa sixata alcadwa gudbiddii inay sax tahay haddee waana qalad inuu caqiideeyo fayaqaca markaas wuxuu ku dhacaa fi lxaraj dembigu ku dhaca ila wuxuu caqiideeyey cudurka la isqabasiiyo fa amara marka nabigu wuxuu amray bitajannubihi qofka ka fogaanshadiisa saasuu amray xasman liajli xasmin goyn darteeda nabigu u amray lilmaadati maadada dembigan keenayda la goynayo maadada dembigan keentay oo ah dheehidda wallahu aclam wqad sanafa waa sanifay fii hada nawci nawcan ashaaficiyu shaafici kitaaba ikhtilaafi اlxadiid nuucan oo ah laba xadiid oo daahirkoodu istacaarudayo oo inta la jamciyo midba macno lagu xambaaro tacaarudkii la suulinayo shaaficiya kitaab ka alifay le ikhtilaaf اlxadiid gaarna waa u daabacan yahay mawsuucada umkana waa juska ugu dambeeya marmarna dabcooyinka kalena isagoo xaashiye u ahuu jira marka waa daabacan yahay gaarna mustaqil waa u daabacan yahay mawsuucada oo umka lagu daabacayna oo kutubaha shaafici laysku daabacayna juska ugu dambeeya wey marka waa daabacan yahay taa faa'iido badan wey oo tusaya imaamkaas cilmigiisa laakinahu shaafici lam yaqsid uma qastin istiicaabahu inuu wada dhammaystiro ila isaga ugu horreeyey badanana ta'liifka imaamka ugu horreeya ma wada dhammaystiro marka inuu wada dhammaystiro uguma talagelin wasanafa waxaa sanifay fiihi fi nawci nawcaas oo ah ikhtilaafu lxadiidka bacdahu shaafici ka gadaal ibnu qutayba ibnu qutayba cabdulaahi ibnu muslim ibnu qutayba weeye cabdulaahi ibnu muslim ibnu qutayba abu muxamed oo dhashay laba boqol toban iyo saddexdii dhintayna laba boqol toddobaatan iyo lixdii kitaabu leeyale ta'wiilu mukhtalifi alxadiid oo aada u faa'iido badan axaadiis badanna uu ku xalliyey laakiin qaar ka mid ah waxay yidhahdeen muxadisiintu qaabka uu uga jawaabay sawaab maahan waxa weya waa lagu tacaqubay axaadiista gobol ka mida jawaabaha uu ka jawaabay laakiin in badan uu ka jawaabay oo faa'iidaha ku taalo markaa sheikaasuna wa daxaawiyu daxaawiya alifay oo laba kitaabo waaweyn oo sharxu mushkil aaahaar iyo sharxu macaani aaahaar u alifay oo weliba sharxu mushkil aaahaarka lagu daabacay lix iyo toban mujallo waxa weeyaan markii farista lagu daro taxqiiqa shucayb arnauud bayruud muasasat risaala marka tabad u weyn weeye marka kutubta ugu waaweyn inuu yahay inay dhici karto oo ikhtilaafuulxadiidka laga alifay wa kayruhumaa ayrkoodna waa alifeen ayrkoodna waa alifeen marka taas waa midda ugu horaydo ah haddii labada xadiid la jamci karo waddo kale la aadima waa la jamcinaa waana la suulinaa ictiraadkii daahirka ahaa labadoodiina waa lagu camalfalaa waana dariiqa ugu horreeya waana dariiqa ugu wanaagsan in la jamciyo wa in lam yumkin hadduusan suurtogelin aljamcu jamci falaa yaqlu arrinku ka marnaamaa imaa an yucrafa taariikhu taariikhdii in la garto owlaa iyo inlaan la garan haddii la jamci waayo waxaa ku xigta taariikhda in la raadiyo waa khudwada labaad labada daliiloo la jamci waayo taariikhda midkan goormaa nabigu yidhi sal allahu calay wasalam kanna goormuu yidhi taariikhdiaa la raadina labayna mid noqe in taariikhdii la helo iyo in la garan waayo taariikhdii xadiidkaa nabigu inuu yidhi waa la hayaa nabigu waa ka sugan yahay laakiin waktiguu yidhi lama hayo iyo in la helo la yidhahdo waqti hebelna xadiiskaanuu yidhi waqti hebelna sidaana nabiga ka sugan labadaasa mid noqe taariikhdaa la raadina ama taariikhdii oo kala horaydaa la hela ama waa la weyna labaday mid noqe soomaa wain lam yumkin hadduusan suurtogelin aljamcu jamac falaa yaklu arrinku ka marnaamaa imaa an yucrafa in la garto altaariiqu owla inaan la garan fain curifa haddii la garto taariikhda wa habata uuna sugnaado almuta'akhiru mid ka dambeeya bihi bitaariikhi uu ku sugnaado ow amase biasraxa minhu wax ka cadaan badan taariikh wax ka cadaan badan taarikh ayihiin nabigaaba leh sala allahu calayh wasalam hadda ka hor arrintaas waa aniga inaan iri waa arrintaas waa la jooji taasaa ka cadaan badan sidii kuntu nahaytukum can ziyaarati lqubuur hadda ka hor waa idinka reebay qubuur hala booqdo fazuuruuha hadda booqdo marka nahyigii iyo amarkii waa kala cad yihiin taariikh wax ka fiicana la haysta oo ka cadaan badan wax ka cadaan lahaya fain curifa haddii la garto huwa taariiqii wa habata uuna sugnaado almuta'akhiru midka dembeeyey bihi bitaariikh uu ku sugnaado ow biasraxa wax ka cadaan badan bihi taarikh uu ku sugnaado fa huwa muta'akhirku annaasiqu isagaa naasiqa kan dambeeyey aan naasiqao lagu camal falaa oo muxkam ah waalaakharu midka kalena almansuuqu waa mansuuq oo lagu camal fali maa صحيح كاستو يهي هدو متفق يهي بخاري مسلم دو بخاري ما لو عمل فلي ما لو عمل فلي marka taariikhdana waa balan tahay cadayntan waa jirta ayaduna wallahu subhanahu wa ta'ala alam sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammad